bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhuunsidyaala ha ka dhowaada warkaha mignimo ee idaacadda warsan oo dhammaadun warkaintiinaha guda jarna qodobada isin ka dhegeysaan walibaanka waaweyna madiinada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa kulan la weeldhig odayaalka dhaqanka ee koonfur galbeed odayaal iyo walgarad iyo ayuu dhinahaano kulun iyo kaban dhadeen magaalada beledweyne walibana eedan iyo hangeediina dowladda soomaaliya iyo hirshabeelle ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo daafuri madalo saddexaad ee siyaasadda dhaqaalo qaranka dib iyo kadhigi gudo suuqa bakaaro puntlandna weliba iyo faahfaahiday khasaaro ku dhaladay roobaba dabale webiyo kaqowdii deegaanada iyo kukobanta maxkamada ciidamadana weliba ayaena xukuntay askara xabadda ka furtay bagaaja maylun ku hadalay kulankii golo shacabka ee geedka maleeshiyaadna weliba weerar iyo ka qaadeyna xabsi kayaala gaalkacya faahfaahin dheeraadhana weliba ayaa kubaaytee weerar laka qaadi basarka si jeediye mandheera qodobada banaanka ee warka oo kasii ka dhegeysanana weliba ku mid ah arday sacuudin qaladi oo weeraray xirada ciidamada maraykanka iyo dad badan iyo laga xasuuqay dalka iraaqa
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
hamiignimada iyo hagalaasuu dhugun sideed axad sabtin iyo baas taariikhdan iyo keedinta toddobada bilo tumi lamaad ee dhisembar sanadka labada kun tomiyo sagaalka waliba hadheegtana qodobadan kawin ee warka wanimaadan inis diyaariya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ah madaweynada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa weliba wasaaqa kulung laweeldhaday odayaalka iyo walgaradka deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan iyo warkun nin faahfaahiyaasa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen iyo odayaalka dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weybayo magaalada baydhabo shalay gelinkii dambe kuweeladeena kunuyooska koxog waraysadaayeena haxulowka mudanayaalka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed kulankii antiis badan weybalanku ka hadalay sidii xildhibaanada baarlamaanka laxulaha iyonan isku waafajin lahay dastuurka koonfur galbeed kaasoo dastuurka koonfur galbeedna dhikow sagaalo ishan afhayeenka odayaalka dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali malaaqdarow iyo aquub iyo weyba use ku warbiyey kulanka waryaabogilanku ka hadale
odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicaziis laftikaren gudoomiyihii hore baarlamaanka may shirkawalabeena hoolka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shirkaasna maylka garf ee dhisidii baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya shirkaas dood dheer kadib mayleyska afgarday in odayaalka dhaqanka ha qiibsadaan qiibsigii alin gudbi feeskii labaad shalmowgeerad boqol iyo afartan iyo sagaala qaawiyaanana ambul sagaalun shanaha qaawiyaanana hala ka dooday sagaalun shantiin la qaawi hore warbaahintan ka dhiidni maantana maylaha gorday inay odayaalka dhaqanka bilaabaan qiibsigii lan walba sidii isu runtiisu handeeri lahayti lama handeeri lahayti sida handeeri lahayti qaabkaasaa gudagalaana insha allahu tacaala haddii ilaahay ka raala naqdo jawigiina may haayay jawi eedan qiimo badan oo layska afgaraday warwalbaba madaxweynahana may fokalitaan siiyay odayaalka dhaqanka inay baarlamaanka iyo anquraw dastuurka si sharci ah
magaalada baydhabo ee xarunta ku meelgaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali iyo weybaa ku bilaawada doonta dhowaanka xulowka mudanayaalka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyoona hadda dareerana qanciyowka beelo degow deegaanada koonfur galbeed sidii lanka qanci lahaayee dhammowka xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo laka dheke sagaalo ishanga
eedeedan mahadsanto shukri ismaaciil rag hubaysan oo bastoole ka hubaysanaayay walibaa la sheegay iniyo gudo suuqa weyn ee bakaaro ee magaalada muqdisho iyo ka dilan qof odayhay kureedna la sheegay iniyo kubaseen goobka dilkaasi oo ka jeysadeen dilka ayaa ka dhiyi suuqa bakaaro gaar ahaan meelandhow suuqa daawada walibana wararka iyo sheegaheena in qofka odayga haaye la dili mise ku mid haaye dalaaleyda dhulalka iyo minatee weli ma-ida sababto landili shaksigun iyo dadka ay ku dambeeyey dilshe walibana goobsay ee dilka ka dhihi diiraya ciidamada dowladda oo aan la sheeginay baaritaano kala duwan iyo kasuubiyaan ah wasiirka wasaaradda arrimo gudo federaalk iyo dimuqraadiga puntland maxamed cabdiraxmaan waliba usiina faahfaahin ku biyay hoowaab daweelo wadi oo sacdoog ilaha dhaafay ka qowday deegaanada maamulka puntland wasiirka ya sheegay in khasaaro nafeed iyo mid ahanteedba iyo sababeena roobab kaga wadahayo deegaanada maamulka puntland islamarkaasna iyo wadaan gurmad shala duwan walibana waxaa qeybiyay dhimashada hal qof oo ka dhimaday dhigaas iyo gobolka bari doon iyo biyo iyo gaadeen iyo burburka jidadkaba deegaano ku tirsan dowlad goboleedka puntland waliba sacadoogi laha dhaaf iyo inahan iyo kuqowdeen roobab mihigaan e owaana dabaylo wadiday hanasabaan iyo sababeen daadad xoogan oo kaqubadi waan iro kurugmadeen hana kumid ee jidadkan ka weyn ee deegaanada puntland taaso waana iyo sababtay in hakad usagala inisteroobka baaburta iyo dadweynagaba deegaanada iyo saameeyeen roobabkasay dabeelo weydi waliba iyo ku mid ahaa eyl garaacada dhanaane dhinowda iyo deegaano ka dhadhow walibana ilaa iyo hadda warar unkuhayne xaalada deegaanadaas maadaama iyo go-onta hadadka taleefanada xasan muuse warsame iyo xasan xuseen maxamed yarlan haysada iniyo sibareere rasaas iyo onka furan lama gabdhood oo saaranayay motabajaaja maraasi barkontarola walibana iyo haytay todobadii bili sagaalaad ee sanadkuna xasan muuse warsame iyo xasan xuseen maxamed iyahayanhaana iyo kuwada tirsanaye ciidamada booliska walibana isla xilligii iyo jason dilkab la sheegay gacanta laka dhikay xafiiska xerelaalinta waliba iyo inahano iyo eedayeen lamada eedaysana baaritaan dheerad ee ero baaritaano dheer kureedda markeeto mility iyo yinhano iyo lahasaari maxkamadda walibana maxkamadda iyo weydiiseena in la mudeeyo dacwad qaadista xasan xuseen maxamed iyo xasan muuse warsame oo lanhaysadii dilka marxumad istar cabdulle iyo dhaawac yoonjeysen dhibanay faadumo axmed cabdulle oowaan walaalayo haayeen haanasabaan iyo maraay agagaarka isbitaalka masaarida ee degmada hodana xeer ilaaliyaha ku-xigeenka ciidamada qalabka wada ee dhamme ismaaciila salaada maxamed waliba maxkamadda uusan sheegay in lamada eedaysana iyo yin ahana iyo shal galeen dilal iyo dhaawacba yoonjeysideen lamgabdhooda iyo saaranay mooto walibana iyo iyina ahaana lamadiiba bookoo laku xukumi inuusa dilta washee laku xukuma taasabaana ku dambeeytay dilkii usa injaysi marxumada istar maxamed cabdulle xasan xuseen yahay kaas dilka ee towshada lagu xukumay meelo xasan muuse warsame usiina dhaawac injaysidii faaduma axmed cabdulle usiina shan sano xabse lagu xukumay iyo saasoo kaleba inuusa biyo ee magtay dhaawaci usa injaysidii faaduma axmed cabdulle sida usa sheegay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute odayaalka iyo walgaradna waliba kulun iyo kaweeldhadeena magaalada beledweyne walibana eedeen iyo hanjeediyeena dowladda soomaaliya iyo hirshabeelle waa sida warka muuse ka faafahayo bashir cabdullah cusmaan odayaal waxgarad kulan ku yeeshay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa eedeyn waxay u jeediyeen dowladda soomaaliya iyo mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle waa kuwan qaar ka mida oo ka hadlay kulankii ka dhacay magaalada beledweyne xuquuqdii ay lahaayeen maalin walbaba ay ku tumanayso dowladda federaalk iyo hirshabeelle ay u diidan tahay in ay xuquuqdoodii ay meeshaasi ay ka helaan in dadka shacabka ana xorriyadda laga qaado in dadka shacabka ah xuquuqdoodii lagu tunto oo amar la dul saaro waxaas waxaan qaada karna iyo wax aan dhagaysan karna midna ma ah ummadda waxaa loo baahan yahay adaaba shacabka yimid inaad shacabka hortiisa aad ka kacdid ayaga aysa soo doortaan ayaga ayaa yaqaanaa dantooda ayaga ayaa yaqaanaa waxaa wax ugu filan in aan dad aan wax ugu filnan maalin walbaba loo keeno taas marnaba ma dhagaysan karno kamana yeeli doono dhammaan weliba waxaan leeyahay gobolka hiiraan oo dhan dowladda federaalka iyo hirshabeelle hortooda ha ka kaceen dadka shacabka ee dantiis asaa yaqaano asigaana u diyaar ah intii dhaqalaheeda iyo intii wanaajileeda ayagaa u diyaar ah waxayna diyaar u yihiin in ay saacan laga bilaabo ay ka turjumaan wixii nidaamkooda ah dowladda federaalka iyo hirshabeelle madaxda hirshabeelle intan hortooda aan uga digayno faragelinta ay ku hayso federaalka maamul goboleedka hirshabeelle inay ka waantoobaan nimankii la yidhaahdo hirshabeelle waxaan leenahay war hirshabeelle shacabka u ogolaada xaquuqdiisa qof ay iyagu soo doortaan mooyaane qof aad noo soo magacaabi kartaan ma jiro annagaa nabadoonna u ah hiil iyo hoola waan la garab taagannahay marka intaydan ku fashilmin ka joogaan idileh cidday soo magacaabeenna ay la noqdaan bolojeesna ay ka bixiyaan ummadaasna ay aayaheeda ka tashato waxaan kuwankaan u nimiday dhibka iyo rafaadka iyo gardarada ka dhacay gobolka hiiraan khaasatan magaalada buuluburto sida gardarada e ee mataqaanaa gobolkaas loogu diidan yahay xaqiisa iyo wixiisa taas ayaan la kulmay meeshaan sidoo kale waxay digniin u direen wasiirka arrimaha gudaha hirshabelle maxamed cali caadle buuluburta dadku waxaa lagula ballamay inay iyaku wax soo dooranayeen oo wax kale loo soo magacaabayn hiiraan dhib badan ay qabtaa dhibka ay qabto waxay tahay saddexdii biloodba qofaa loo soo magacaabaa qofkii loo soo magacaabo bulshada rabitaankiisu kuma yimaado dowladda federaalku waa og tahay indhay iska tirtay gobolka hiiraanna waxaa wax lagu qabsan karaa dadka daday qofkay ogol yihiin oo bulshada ka yimaado reelo buurburta marka hirshabeelle iyadaa isku dirayso qolcaadmo waxaan leenahay dadka habeenkii madow kuu imaanaa oo inay kula shira aad u soo magacaabay saddexdii biloodba mar waxaan u sheegaynaa marka inayd fagaaro cad asigaa kula balmay afkiisa ilaahay xaqa dadka asigaa u heliyo reer buurburta asigaa u yimid wuxuu yidhi hadda kadib arrimaha gudaha anaa ah wasiirka arrimaha gudahan ahay waxay hadda kadibe lila soo magacaabi doona cidday qusayso waxaan u sheegaynaa marna inaan ka qaadanaynin gardaradaas aan geedka loogu soo gabanaynin aanna ka yeelaynin xaquuqda ay leeyihiin reer hiiraan inuu mataqaanaa dawlada koraa keentay iyo hirshabeellaa keentay annaga waan kasoo horjeednaa waxaas degmada buuloburte waan ognahay oo waxa weeye degmo intii muddooyinkan ah go'toon ku jirtay ha ku jirto waxaa loogu daray wixii lagula ballamay oo ahaa ee in ay aayahooda iyo danahooda ka tashadaan oo la yidhi maanta laga bilaabo aayihiinna ayaad ka tasha doontaan dad aad soo magacaabataan moogiye cid laydiin soo magacaabayo ma jirto ballantiina noo looga baxay ayaa dikireeto lagu soo saaray shaksi aysan doonayn markay ka dhiidhiyeen ee yidhaheen nooma cuntanta arrintaanne waxaa dhacday in hantidoodii iyo dhiiggoodiiba labadaba la bannaystay yaa bannaysanayo waxaa bannaysanayo dadka amar qaadanaayo dowladda hirshabeelle waxaan leenahay annaga waan ka soo daalnay qabiil waan ka soo daalnay hebel ku day maanta waa ka soo daalnay anigaa awood lahoo magacaabaayo reer hiiraan waxay diyaar u yihiin golaha deegaanka inay dhistaan isla markaa markii la dhisane nin walba xaquuqduu deegaanka ku leeyahay inuu ka hela reer hebel magaalada shaksi laboo saddexaa ka deganaa karta laakiin waa in golo deegaan wax lagu doortaa tuulo degmo xaafad in wax lagu baysgarayaa loo baahan yahay dadka degan xaquuqdooda in loo daayo ay ka hadlaan ay soo doortaan midkay raalli ku yihiin degmada beledweyne haddaan ku noolnaa waxaan ka xunnahay arrimaha ka dhacay buulo burte waan cambaaraynaynaa raallina ka maniin inaan ummadayna xaquuqdooda lagu tunto wasiirka arrimaha gudaha amaba madaxweynaha hirshabeelle arrintaa dhacday waa inuu reer buulo burte ka siiyaa magdhow
cododkaas walibayoon dembeyna warkuusaanindiri bashiir cabdulaahi cusmaana xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya weliba yoona geerka taariikhdii ay ka edinaytay todobada bilo tumilaamaad ee sanadka lamada kun tomiyo sagaalka kulan show caadiga hay iyo kaweel dhadeena xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ajendaha kulankan yahay sidii lunkudoodo lahay akhrinta lamaad ee sharciga doorashooyinka qaranka kaasoo waana dhowaan xildhibaanada lan qaybiye xildhibaanada weliba saas oo kale iyo iina hana dood adaga iyo lahay maamulila dhaafi sharciga doorashooyinka waan iyo hadiyaaryeen guddiga ee baarlamaanka ku dooday xildhibaanada golaha shacabka iyo xalay laka wargeliyay in geeka oo sabti iyo tubse jara kulanka baarlamaanka islamarkaasna iyo hawada xaadirana wararkan uu diirahay magaalada gaalkacyana weliba ayuu sheegahayana maleeshiya beeleedyo iyo ciidamo ku tirsan haan daraawiista ee puntland inuyo weerar ayuu ka qaadeen xabsi weyn ee magaalada gaalkacyo ee qaybta ee puntland weerarka iyakoo ay kureeda markii meelisay la kiri koob ka mid ee dadka magaaladaas oo la sheegay inuu siinaa iyo waxqabadeen laamo amniga ee puntland kureeda markii uu siinaa dacwadda hanjeedii wasiir ku tirsan xukuumadda puntland maleeshiyaadka u weysan waliba iyo in ahaano muddo kooban iyo la wareegay gacanka hayowka kontaroolada lahugalo xabsaga gaalkacyo ee puntland dadka deegaanka waliba iyo xaqiijinaa in maleeshiyaadkaas u weysan iyo sheegaan in qofnahan baha korna waana qofnahan gala korna ilaa ilaah ku fasaxo maxabuuska iyo ingiran ciidamada ammaanka xiisadun yaa ku dhalatay unagaas ama ero qofkaas la hiri waana weli ay ku teeganta magaalada gaalkacya walibana ciidanka amniga ee puntland iyo sheegahayna in qofkaasay lanfasaxa doona ilaa maxkamadda lagujeeyo maadaamba dambi uusalan haysada inagaase iyo kenya hawna banaan dhowr qofa iyo iyahanoo laga dilay bariga dalka ee kenya kurida markii weerar laga qaadi bas iyo saarnaayeen waana samarayd inagaase iyo degmada mandheeruusa kasii jeediyey goobjoogyaal iyo xaqiijiyeen in dhagaalyahan hubaysan weerar iyo ka qaadeen baawurka baska waana kasii jeediyey degmada mandheera taliyaha booliska ayaa sheegay taliyaha booliska deegaankaasi ayaa sheegay in dacwadun dhacdun yeeta tooyo xaqiijiyeen askarna lagu sheegay milise inay landiri walibana intaas ka daray in ilaa iyo haddaran ogayna tirada rasmiga ee khasaaro ku dhaladay weerarkaas kooxda al-shabaab ayaa marar badan iyo iyahaano weerar iyo ka qaadayaan deegaanadaasi walibana iyo sheegadeena mas-uuliyiinta weerarkaas iyo dabaan iyo sheegan iniyo ka dilan toban qof oo kenyaan ee bayaan iyo hasaareen yaa iyahaano iyo kadaawaceen koo ku mid ee baro internetka iyo kaleeyin walbana laka sheegay inay bartilmaameedsyo iyo hayeen dadka muslimiinta ahayn ee saaranay baskaasa dhacdun iyo toye ka dhiidi isla jidkii labaatan iyo siyeed qof oo kenyaan ee kasafaray basa laka ka dili shan sano ku hora jidkun iyo iyakoo iyo maraayana basas iyo la sheegay walibana etaad markiinamaad oo sun oo kale ee lankasuubiyo dadka kenyaanka ee idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo dhugunsayaal warkii hamin may ku dhugunsaytan wararka banaanka u nambanona unaga arday ee waanan dhalay inigaas iyo sacuudiga ayaa la sheegay inuu saweerar usakajaysadii xarunta ciidamada maraykanka iyo leyinga walibana ayaa ka on adeegsaday bastoolada kureedna naftiis bay milisyaa la kadili ardaygan dhaladii sacuudiga iyo iyakoo uusa bardaay duulimaadyada ciidamada irka walibana uusa dilay saddex qof walibana uusa dhaawacay siyeed qof oo kale kureedna usiya la toogadi madaweynada trump iyo bartiisa twitterka waliba uuse ayaa ku haka qoriyay in boqorka usa teleefoonka kala hadali waana iyatoo usa sidaacadnimo ee usa unkutacasiiyey boqorka sacuudiga iyo iyakoo utina daleecaan usa injeedii weerarka hubaysanaay ee ka dhiyay xarunta ciidamada maraykanka iyo leyinga ardayga weerar ka qaaday waliba warbaahinta maraykanka magaashiisa ka sheegana maxamed saciida al shahrmani walibana weerarkaasi uusan adeegsaday bastoolada f b i-da weli mashaagna sababta weerarkaasi ka kalifay ardaygaasi balse waliba yeenahanayo baarahaya inuusa xiriir laleeyay argagixisa sacuudi carabiya waliba xulifo muhiima iyo ina maraykanka ee bariga dhexe walibana muddo lamada dal iyo in ahaano kula dhexeeyaan isdhaafsiga barnaamijyada militariga anka dambeyntii dhugunsadayaal saraakiila dalka iraaq waliba ay sheegaynaa in tirada dadka jamaadi laga dilay banaanbaxyadii baqdaad iyo hadda iyo dirasa ankiaraan labaatan qof meelo dhaawacyadana iyo koryoon dhaafeen ilaa laba boqol iyo soddon qof qof uweysan oo weli lan ogaynaa oo la maraya inuusa ku mid ayay taageeryaalka dowladda yarsaas iyakoo ka furiya xalay dada ka mudaharaaday meel ka dhow teendhada nkawin waana yoihanayo ka hooyidayaan mudaharaadyada waana ka yaalay agagaarka faqaaro tahriir ee magaalada baqdaada wakaalada wararka ee bida waliba yaha warmahayanaa in xitaa iyo jaraan dad toorey laka dhaawaci haanasabaana iyo dhaawacyad oo yaalaan isbitaalada dhacadun xalay iyo eegtoo laka tilmaamay tiinka dhiigga badnayd ee kudeedhow tan iyo markii uusa bilaawaday mudaharaadyadun saas oo kale waliba iyeetaa ti toddobaad kureedda markii uusa isdacaajiri ra-iisul wasaare cadil cabdilmahdi ayaa ka dhiidi dalkaasi baqdaada tiinka dhiigga badnayti kureed markii is caadilay ra-iisul wasaare cabdalla cabdulmahdi kaasabaana uu siinaa sababan haa inuu is caadila mudaharaadee lahan ku horjeediyay ee dowladda warkaaminimaadan idaacadda raadiyaha warsan siyunko ayaa dhugun saalantaninkaga inta warkun kulamada reedon kumaan walibaa siyunkuutulay sidaas nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu